dowladda somalilan waxay go'aansatay in aanay u dulqaadan mar dambe xaaladaha caynkaas Een, waxa ay ku wargelinaysaa dowladaha deriska ee geeska afrika in ay somalilan tahay dowlad ku caanbaxday nabadgelyada iyo xasiloonikooda noolaanshaha ha yeeshe eh hadda waxaad go- moodaa in ay s- soo gebagaboobayso dulqaadkii badnaa ee ay dowladda somalilan muujinaysay dadweynaha reer somalilan ciidamada qaranka dowlad waxay heegan u yihiin in ay dalkooda daafacaan waxa ay kale oo ku wargelinaysaa dowladda soomaaliya in ay ilaaliso kana waantoodo faragelinaha iyo dhaqdhaqaaqyada ay ka wado eh, somalilan ee xaalad abuurka waxaanu eh, ka codsanaynaa in ay ku waantowdo wada noolaashihii iyo isu socodkii iyo nabadgelyadii deegaanka asalku ahaa waxaa kaloo ay eh, aanu wargelinaynaa dowladaha deriska ah in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa xaalad abuurka ah ay soomaaliya ka wado labaxdeed xuduud dhexdooda Ee, ciidamada somalilan marnaba diyaaru maaha in ay ku xud- ku xadgudbaan xuduudaha dowladaha deriska ah. hase yeeshee mar walba waxay heegan u yihiin in ay qarankooda ilaashadaan mana dhici doonto in dib dambe safaraha loogala laabto ciidanka somalilan xuduudiisa ayuu ku sugan yahay waxaanu fadhigiisu yahay magaalada laydhaa tukaraq sidaa daraaddeed waxaanu caddaynaynaa in yani marnaba inaanay ciidamada somalilan u tallaabin xuduudda soomaaliya